wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa sheegaya maalintii toddobaad in waddankaasi uu ka socdo dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ismaamulka tigreega dagaalka oo bilowday arbacadii ayaa la isku adeegsanayaa hubka culus iyadoo labada dhinacna ay ka kala sheegteen guulo aan la xaqiijin maadaama gobolku laga jaray qadka isgaarsiinta iyo internetka maamulka deegaanka tigreega ayaa warmurtiyeed uu soo saaray shalayto ku sheegay in maalintii lixaad shalay ay iska caabiyeen dagaallo xoogan oo kaga yimid ciidamada militariga dowladda itoobiya warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay dagaalada xoogooda inay ka socdaan galbeedka iyo koonfurta gobolkaasi tigreegu waxa ay beeniyeen warar ka soo baxayay dowladda itoobiya iyagoo sheegay in taaka ka mid ah gobolka aysan cagta soo galin ciidamada dowladda abiye axmed warmurtiyeedka oo aada u dheeraa waxaa lagu xusay in diyaarad miyiga ah ay soo rideen taa oo doonaysay in duqaymo ay ka geysato magaalo madaxda gobolkaasi diyaaraduhu waxa ay doonayeen inay duqeeyaan keedka shidaalka ee gobolka iyo sidoo kale deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka si ay u dhibaateeyaan dadka shacabka ah hase yeeshee waan ku guulaysanay inaan ka hortagno ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay tigreega ay kaga hadleen dagaalada maalintii toddobaad galay ee u dhexeeya iyaga iyo ciidamada dowladda abiye axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya abiye axmed oo warar isdabajoog ah soo dhigaya barta uu ku leeyahay twitterka ayaa sheegay in xilli dhow uu soo gabagabeynayo howlgalka uu ka wado gobolka islamarkaana uu ku soo afjari doono wuxuu ku tilmaamay siyaasiyiinta dembiilayaasha ah ee dhibaatooyinka ka wada gobolkaasi abiye axmed ayaa dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay waxa uu ciidamo aad u badan ka aruuriyay ismaamulada kale ee itoobiya kuwaasi oo lagu daadgureynayo meelaha ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya ciidamadiisa iyo kuwa tigreega wadamada reer galbeedka iyo midowda afrika ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada ka socda itoobiya iyagoo ka digaya in dalkaasi uu lagu hadlogalo dagaalo sukeeye saarooyin baaxadda ayaa soo kala gaaray labada dhinac waxaana dhaawacyada lagu kala daweynayaa magaalada makhalla ee gobolka tigreega halka kuwa askarta federaalka itoobiyana lagu daweynayo gobolka amxaarada